fain curifa haddaba dabkaa iyo xariiqaa uu sheegay haddii la garanayo fain curifa alxariiqu haddii gubashada la garanayo wa cumuumuhu caamnimadiisana waa la garanayaa oo inuu hortood gubashadaasi jirtay waa la garanaya isla markaa meesha ay wada cadu taaliya arligaasoo dhan inuu wada camimuu wada gaadhayna iyana waa la garanayaa masalan dee meel bay ahaayeen waxbay ku iibin jireenoo ama meel bay wada deganaayeen dhulkii oo dhan baa daba wada maray markaa markuu yidhi war shaygaygiisii buu yidhi dee waa kii gubtay ma waxbaa ka baxayba arligii halkan oo dhan ma waxbaa ka baxay waana laogiyay dabka iyo gubashadaas inay dhacday iyo inuu dhulkaa wada camimay sudiqa bilaa yemiinin dhaar la-aan baa loogu rumayn dhaar la-aan ayaa loogu rumaynayaa maxaa yeelay dee xaaladda muuqata ayaa dhaarta kaga filan bacdanaaba inuu dabjirayna laysla ogyahay dabku inuu intaa wada camimayna laysla ogyahay intaasaa dhaarta kaga filan laakiin waa marka aanay suurtagal ahayn inay ka baxdo hadday suurtagal tahay inay ka baxdo waar dabku aqalka uu sheeye mudduu haystay oo dee waa kii qof waliba wixiisa guranaye dee keen haddii la yidhaayo masala ay suurtagal tahay shaygii in laga saaraa ay suurtagal tahay wuu ku dhaaranaya markaa inay ku dhimato dabka aanay ka bixin buu markaa ku dhaaranaya laakiin waa marka la ogyahay inaan shalfadba lagala bixinna laga yaacay waayahay wain curifa duuna cumuumihi dab waa jiray oo dabkii waa la garanayaa duuna cumuumihi laakiin inuu caam ahaa ayaa laga jaahil yahay waxaa la leeya de halkaa habeenkii u hay waxbaa ka qiiqayeen waxbaa ka ololayey laakiin yaa yidhi arligoo dhan buu wada gaadhay sudiqa biyamiinihi dheertiisa ayaa loogu rumayn oo inay halkaa ku gubatay ayaa loogu rumaynaya wain juhila waay xariiqiyo dabkii laba garanba maayo waxaa la leeya anagu cid ogiba ma jirto dabkaa iyo waxa uu sheegayo taa horena waay dabkii waa la garan lakin caamkii cumuumkiisi baan loogey wenjula waxa u sheeganayba waa laga shahid way gubatay waxa uu leeyahy uliya bibayinat waxaa loo dhan horta bal gubasha inay dhacday oo meeshaa aad sheegaysa bal hadda gubasha inay ka dhacday markhaati u keen baa loo dhan uliya bibayinati markhaati keen baa loo dhan uma yuxallafu cala talafi bihi markuu markhaati u keenay in meeshaa dabaqabsadoy gubatay waxaa lagu dhaarin cala talafi bihi inay ku dhimantoonu ka saarin dabkii isagoo markhaatinimaad soo taagin inay ku dhimanto anay ka bixinna aye bismillah un baa loodhan waynidacaa hadduu sheegto raddahaa inuu ku celiyey calaa man i'tamanahu ciddii aamintay sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumay aw calaa kayrihi inuu kayrkii ku celiyey ayuu sheegtay wadaalika mihaal kawaarihii kii dhexlayaba wey aw idacaa waariu lmuudaci baa sheegtay alradda cala almaaliki inuu ku celiyey aw awdaca cinda safarihi amiinan buu agdhigay faddaca alamiinu wuxuu sheegtay alradda inuu ku celiyey cala almaaliki uuliba bibayinatin bayine iyo markhaati ayaa laga doonay waxau sheekhu leeyahay haddii uu sheeganayo inuu ku celiyey kayrkii imika taa hore waxay ahayd waynidacaa raddahaa calaa man itamanahu taa hore waxay shaygi waa dhintay ee iminka waxaa la ysku hayaa waa taanku siiyey ammaanadaadi iyo imaad siinin markaa wuxuu leeyahay waynidacaa hadduu sheegto raddahaa calaa man itamanahu ciddii aamintay ee shaygan u dhiibtay inuu ku celiya buu sheegtay sudiqa biyamiinihi dheertiisa ayaa loogu rumayn wax markhaatiyo caddaynna lama hayo waxaa la odhan inaad ku celisay ayuunbaa la odhan ku dhaaro maxaa yeelay isaga ayaa dee aaminay waxaanay yidhaahdaan maqaacid ahaanay u sheegaan kullu amiinin iddaca aradda calaa man itamanahu yusadaqu biyamiinihi ila almurtahin wاlmustajir qof kasta oo cuquudda aynu yado ammaanaha kusoo tilmaanay qof kasta oo yadiisu ay yado ammaano tahay oo sheegtay inuu ku celiyey ciddii u dhiibatay yusadaq biqowlih biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumeeya waxaa laga soo reebaa murtahin iyo mustaajir kaa kiraystay iyo kaa raanta haystay maxaa yeelay waxaa la leeyahay ayagu cayntan waxay u qaateen dan ay ayagu u leeyihiin bay u qaateen marka qowlkooda loogu rumayn maayo markhaataa laga doonaya waaya ow calaa gayrihi haddaba wuxuu sheeganayaa inuu ku celiyey calaa gayrihi calaa gayri man itamanahu ciddii aamintay cid aan ahayn ayuu leeyahay waan ku celiyey waa maxay kawaarihihi dee ninkan maaliga ah oo dhintay ayuu leeyahay kii dhaxlayay baan sii warartu ninkii hebel raji wuxuu berigay kuu dhiibtay meeye ama dee waa taan inankiisa siiyey buu leeyahy aw iddacaa waarisulmuudaci kaasi muudic buu ahaa waarisulmuudic buu ahaa masalan wuxuu sheeganayaa waarisulmuudac baa shay ninkii la wadeeca dhigay waariskiisii baa wuxuu sheeganayaa alradd cala almaaliki warartu wixii uu waalidkaa hayey meeye dee waatan ku celiyey ninkii lahaa aw awdaca cinda safarin amiinan ama markuu sii safrayey buu nin aamina u dhiibay aw awdaca cinda safarin amiinan isagoo safar buu galo nin amiina buu dhiibay fadaca alamiinu aradda ala cala almaaliki ninkii amiinkahae safarkii markii uu ka soo noqday buu warshayii keen surde waatan ku celiyey ninkii lahaa tuuliba mid kasta waxaa laga doonayaa bibayinatin markhaati maxaa yidhi asalku waa inaan lagu celinin asalku waa inaan lagu celinin manu aaminin kan wa juxuuduhaa diidmadeeda bacda talabi ilmaaliki mudamminun diidmada uu diido intii maaligu uu doonay dabadeed mudamminun yacni wuu damaansiinayaa masalan ninkii maaliga ahaa ayaaba ka doono wuu dafiray wuxuu hi waxa aagwadi coon ku hayaaba ma jirto wax cudurdaarina ma jiro waana bacda dalab ilmaalik mudamminun taasi way wuu ku damaanayaa taa sida khiyaanadii oo kale ayay la mid noqon jirta lakiin hadduu cudurdaar ku diido masalan maaligii uu daalim dabada ka wad u leeyahy ken xoolo uu leeyahy xooliyaad ninkaa u dhiibtay ken oo shaw dusha ka arkayey markaasuu yihi waxba umaan dhiibin way isla yimaadeen markaasuu yihi waar wadeecadiisu yihi wadeecaba kuma hayo markaa iyada taa ku damaanan qaadi maayo ku damaani maayo waayo cudurdaar baa jira kitaabu qismi alfay waalghaniima waxaa kitaabkan sheekhu u guntay qaybintii fayga iyo haniimada markaa fay iyo haniima labaduba waxa weeye waxaa gaalada laga helo ee gaalada laga qabsado waxa u kala farqiyahun fayguna waa wixii aan dagaal iyo dhibaato fara badan ku imanin haniimaduna waa wixii dagaal iyo weerar lagaga soo dhacsado waxaana u asala ma afa allahu calaa rasuulihi aayadda iyo waclamu anama hanimtu min shayin aayaadkaas ayaa labadoodaba tilmaamaya fayga iyo haniimadaba wafdigii reer cabdilqays ee rasuulka u yimid sala allahu alay slam markuu iimaanka u fasirayey wuxu uhi waan tucduu min almaqnami alkhumus waxaad soo qanimaysataan waa inaad khumuska ka bixisaan haniimooyinkuna islaamka ka hore xalaal may ahayn ambiyadii ka horreysay markay maal soo qanimaystaan way ururin jireen dabeedna naar baad dusha kaga soo degi jirtay oo sidaasay ku guban jirtay haddii aan quluul iyo khiyaamo lagu samaynin sida rasuulka sala allahu alay slam ummaddiisa ayaa loo xalaaleeyey haddaba qismu lfay waalghaniima sida ansabkee wanaagsan ee kutubta badidooduma ay ku dhigeen kitaab uljihaad dabadi in la dhigo ayaa wanaagsan waana sida kutubta fiqiga ay u badan tahay oo marka jihaadka laga hadliyo dagaalka in haniimadiiyo faygina laga sii dambaysiiyo laakiin musani iyo qaar kaloo fara badan ayaa iyagu halkan dhigay oo sheekuna kuwaas ayuunbu ku dayday u raacay xataa qismu sadaqaadka inoo dambeeya sadaqaadka qaybintoodana xagga hore sekada ayay raaciyaan laakiin isagoo halkan u dhammaantood waa dhigay alfay-u faygu maalun waa maal xasala min kufaarin gaalo ka soo xaasilay bilaa kitaalin dagaal-aan iyo waijaafi khaylin ayadoon waxba farda lagu eriyin warikaabin iyo geel toona wadaalika mihaalka jizyatin waaba jizyadii wa cushri tijaaratin iyo tijaaradooda cushurkii laga qaadayey iyo wamaa kii jalow canhu ay ka kala tegeen khawfan cabsi darteed ay uga yaaceen wa maali murtadin wa ka maali murtadin murtad maalkii weeye qutila la dilay ow maata ama dhintay wa dhimiyin wa maali dhimiyin dhimi maalkii weeye maata dhintay bilaa waarisin isagoon wax waarisa aan lahayn waxa uu leeyahay sheekhu fayga maalka la yidhaahdaa waa maal xasala min kufaarin xasala lanaa min kufaarin aynu ka helay oo inooga soo xasilgaroobay gaalo aynu ka helay bilaa kitaalin inagoon la dagaalamin ayaynu ka helay wa ijaafi khaylin walaa ijaafi khaylin walaa israaci khayl macnaa iyadoon farda lagu eriyin laga helay wa rikaabin walaa sayri rikaabin iyadoon geel iyo waxaal iyo baqala iyo dameer iyo wax la mida iyo ragga iyo doonyaha iyadoon lagu kicinin wixii laga helay ayaa la yidhaahdaa marka waxaasina waa wixii dee iyagu ay iska lahaayeen maa xasala lanaa min kufaarin mima huwa lahum wax iyagu ay leeyihiin waxay hanti ay dhaceen oo muslimiin ay lahayd fay ma noqonaysa ciddii lahayd ayaa loo celinayaa haddii la garanaya haddii kalena waa lahaynuun inta maaligiis uu soo baxayo markaa kaas ayaa la yidhaahdaa fay waa maalka noocaasa markaa wuu inoo mihaaliyeey oo noocyaal ka mid a ayuu inoo sheegay markaa wuxuu yihi ka jizyatin waa shaygaa jizyada iyo cashuurta madaxooda laga qaado nimanka gaalada ah ee ina dhex degan wa cushri tijaaratin iyo tijaaro cushurkeeda laga qaadayo masalan dee way inaga dhex tijaaraysanayaanoo dabeedna waxaa lala galay heshiis ah inay cushur bixiyaan tijaaradooda waxba iminka cushur ku qayd maahay wixii laga qaadayey way ama cushur ha noqoto ama yaanay noqonin wixii tijaarooyinkooda laga qaadayey ayaa iyaguna fayga noqonaya wamaa jalow canhum khawfan wixii ay ka yaaceen cabsi ay muslimiinta ka cabsanayaanna fay weeye wamaali wamaali wakamaali murtadin qutila murtadka haddii la dilo ninkaa diinta ka baxaya ilaahay ama malaa'igtiisa ama rususha ama diinta caayay haddii la dilo maalkiisu wuxuu noqonayaa fay buu noqonayaa isna aw maata ama isagoo sidii u gaalahoo diinta uga baxay ayuu ku dhintay maalkiisu fay buu noqonayaa wa dhimiyin maata bilaa waarisin iyo dhimi dhimigu waa gaalkaan cashuurta ka qaadnay inagu dhex jiraa dhimigaa inagu dhex jireen jizyada ka qaadaynay ayaa geeriyooday wax waarisuu leeyahayna ma jiro cid dhaxlayso wiciisii la siiyaana ma jiro fay buu noqonayaa kaasi haddaba fa yukhamasu shan qaybood ama shan madax ayaa laga dhigay wa khumusuhu khumuskiisaasi likhamsatin shan ayuu sugnaaday axaduhaa midkood masaalixu lmuslimiina dadka muslimiinta masaalixdooda weeye ka huquuri sida goldolaalooyinka ama fangorihii iyo walqudaati qudaad iyo walculamaa'i culimmadii yuqadamu waxaa la hormaray alahamu ka ahamsan ayaa la hormarinaya waxaa sheekhu uhi shaygii fayga ahaaye sidaa ku yimi markaynu hello fa yukhamas shan qori oo islaag baa laga dhigayaa afar ayaga xagga dambu inoogu sheegay halkaa inoo dhig khumuska ka shanaad ayaa isna laga dhigayaa shan qaybood khumuska ayaa khamsata akhmaas laga dhigay shan khumus baa loo qaybinayaa dabeed maxaa la samayn shantaa qaybood marka kii shanaad loo qaybiyo meel waxaa la maray masaalixu lmuslimiin dadka muslimiinta masaalixdooda iyo danahooda ayaa lagu fulinayaa oo waa maxay ka huquur dee waa ka sadi huquur haqar ama haqri waxa weeye waa meelaha masalan goldololooyinka ah ee cadowgu inaga soo boodayo ama meelaha xuduudaha iyo meelaha koonayaasha ah ee adraafulbilaad ahee gaaladu inay naga soo galaan looga baqanayo ayaa huquurta la yidhaahdaa kasadi huquur yani waa halkaa awdideeda oo markaa in dee hub iyo ciidanba la geeye ah fangorooyinkaa walqudaati waarsaaqulqudaati iyo dadka qaadiinta ee dadka kala xukuma walculamaa iyo dadka culimada ahee culumtan dadku ay u baahan yihiin sharciga ah ayaguna ku tacalluqsan weeyaan masaalixdii muslimiinta ayay wadaan sida xadiidka iyo tafsiirka iyo yani kuwii cilmiga culimada ee caynkaa iyo kuwii dalabadooda ahaa iyo kuwii culimada ku ahaaba ayaa la siinaya yani waxaana looga jeedaa in cid kastoo maslaxo caami ay ugu jirto dadka muslimiinta sida aimada iyo kuwa qur'aanka iyo muwaadiniinta iyo waxaasoo dhan si aan dee dadkaasi intay shaqo u dhaqaaqaan aanay halkaa ay ku jireen aanay u cadilmin daraaddeed baa loo siinaya marka waxaa la siinaya wax ku filan si ay dee cilmiga barashadiisa iyo beridiisa ay u wadaan goor walba yuqadamu alahamu falaham midba midkuu ka muhiimsan yahay ayaa la hormarinayaa wathani ka labaadna banu hashim wlmualib wa bnu lmualib weeye yashtariku alghaniyu waalfaqiiru wاnnisaa waa wadaagsanayaan wayufadalu dakaru kalaba ayaa la fadili kal irhi sidii dhaxalkii oo kale waxau sheekhu leeyahay ka labaadna waxa weeye ee qaybta labaad la siinaya markii shan loo qeybiye banu hashim wa banu lmualib labadaa reer banu hashim iyo reer banu mualib ayaa la siinayaa macnaha waa kuwa kaaribtii rasuulka weeye qaraabada rasuulka ayaa la siinayaa oo la siin maayo in reer bani cabdishamsiya reer bani nowfal lama siinayo iyagoo ilmo cabdilmunaaf ah ayaa haddana labadaasun la siinayaa maxaa yeelay rasuulka dee markii la weydiiyey wuxuu yidhi annaga iyo reer bani mutalib shay keliya ayaanu nahay oo nagamay faaruqin jaahiliye islaamtoona may faaruqin way u gargaareen oo way ka celinayeen markii rasuulka ilaahay uu soo saaray markaa sidaa daraaddeed ayay labadaasi fayga u qaadanayaan oo sadaqaduna xaaraan ay uga tahay kuwa kalena sadaqaday qaadanayaan oo halkan aanay waxba ku lahayn yashtariku alghaniyu waalfaqiiru waannisaau kii qaniga aye kii faqiirka ahaa iyo dumarkii intuba way ka qayb qaadanayaan oo nebiga ayaa cabbaas wax ka siiyey isagoo weliba quraysh kuwa ugu qanisan ka mid a zubayr saxaabigaa la odhan jirayna hooyadii safiya oo rasuulka eeddadii ahayd ayuu sahmigeeda qaadan jiray abuubakarna waxaa la idhaha wuxuu siin jiray faatime ayuu siin jiray wa yufadalu dakaru kal irti waxa markaa la fadilayaa ka laba ayaa la fadili kal irti sidii dhaxalka oo kale ka laba ayaa loo badinayaa oo ka labina laba sahmi buu qaadan inantiina sahmi unbay qaadanaysaa sidii dhaxalka oo kale wahaaliduka saxadaaliya taamaa agoomihii weeye wahuwa sagiirun waa mid yaroo laa aba lahu aan aabba lahayn wayushtaradu waxaana la shardiya faqrigu inuu baahan yahay cala lmashhuuri haddaan qabanno wuxuu sheekhu leeyahay ka saddexaad ee isna khumuskii shanta meelood loo dhigay la siinaya waxa weeye waa alyataama waa agoomihii agoommadaasina waa kee waa sagiir buuri mid yar oo laa aba lahu aan wax aabba aan lahayn oo wuxuu yidhi waa mid yar buu yidhi hortu laa yutma bacda albuluuq ama bacda ixtilaam hadduu qofku qaangaadha agoonnima ma jirto inta aanu qofku qaangaadhin buu agoon yahay hadduu qaangaadho agoon laguma magacaabayo aabbala-aantuna laa aba lahu buu yidhi dee aabbala-aantuna had iyo goraale agoon waxaa la dhanka xagga aabbe ka xagga hooye lama yidhaahdo waxaana shardi ah dee inuu faqiir yahay baa shardi ah maxaa yeelay yatiim marka la yidhaahdo dee waa kaa baahan ayuunbuu ku dhacayaa maxaa yeele hadduu maa aabbihii maal uga dhintay dee isagoo xoololon bay ka dhigan tahayoo markaa waa qani buu noqonayaa dee isagii baa le maalka waa aabbihii uga dhinto markaa waxba lama siinayo taanigu wuxuu leeyahay waxba lama shardiye waa la siin karaa isagoo wax iska haystaba waraabicu walkhaamisu almasaakiinu wabnu sabiili waa masaakiinta iyo kuwii socotada ahaa wayacumu wuu ku camyeelay alasnaafa sinfiyaalka alarbacata ee afarta almutakhirata ee dambaysa wa qiila waxaa la yidhi yakhusu wuxuu ku gaar yeelayaa bilxaasili ka soo xaasilgarooba fii kulli naaxiyatin gobol la arko man fiihaa cidda dhexdeeda ah oo minhum kuwa aan soo sheegnay ka mid a waxa uu leeyahay sheekhu ka afraad iyo ka shanaad ee fayga la siinayaa marka khumuskii waxaynu haynaa imika waa shan meelood markii fayga loo qaybiyey oo weliba kii shanaad inta arbacata akhmaas meel la dhigay kii af kii shanaa shan loo qaybiyey isna markaa ka afraad iyo ka shanaad waa masaakiinta iyo ibnu sabiilka ka masaakiintu hadda macal fuqaradii way wadataa waa dadkii baahnaa un zekada ayaa miskiin iyo faqiir laynoogu kala qaadi doonaa laakiin hadda waa kii baahnaa un wabnu sabiil iyo kii ina helin ee isaguna waddadaasun hayey ee ama dee hadda safarka unkayey ama socdaalka inugu soo maray wa yacumu alasnaaf alarbacata almutaakhira wuxuu sheekhu yidhi wuu ku caamiyeel oo u wada gaadhsiinin asnaaftan afartee dambe wuu wada gaadhsiinayaa oo afarta dambe dee waa reer binu hashimi reer bani mualib iyo agoommada iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka afartaa dambe u wada gaadhsiinayaa oo waxsiinta waa inuu wada gaadhsiiyaa qiil baa wuxuu leeyahay maya yakusu bilxaasili wuxuu ku gaaryeeli waxa soo xaasilgarooba fii kulli naaxiyatin jiho kasta ama gobol kasta waxa ka soo xaasilgarooba wuxuu ku gaaryeeli man fiihaa minhum cidda man fiihaa naaxiyada cidda ku sugane minhum afartaa qolo ka mid a ayuunbuu ku gaaryeeli uu siin tii sikada oo kale wa ama alakhmaasu alarbaca afartii khumus ee kale faladharu annaha yadu lilmurtaziqati waxay u sugnaatay qolada ciidankaa ee mushahar kale wahum iyagu alajnaadu waa ciidankii askartii almursaduuna ee loo diyaariyey liljihaadi dagaalka fayadacu limaamu imaamku wuxuu u dejin diiwaanan buug ayuu u dejinay wayansibu wuxuu yeeli likulli qabiilatin qabiilo la arka aw jamaacatin ama jamaaco la arkaa cariifan caaqil buu u yeeli ama horjoogi wayabxasu wuu dabeedna baadhayaa can xaali kulli waaxidin iyo ciyaalihi ayuu baadhay iyo wamaa yakfiihim waxa ku filan fa yucdiihi wuxuu siin kifaayatahum dabeedna wax ku filan ayuu siinaya wuxuu sheekhu yidhi waxaynu soo marnay in faygii shan meelood loo qaybinayo afar meel baa la dhigayaa kii shanaynaya shan meelood laga dhigaya waynu soo sheegay afartii soo hadhay ayaa wuxuu yidhi falahar annaha lilmurtaziqa murtaziqa imika waxa weeye wuxuuna yidhi huwa hum alajnaadu almursaduuna liljihaad waa qolada ah yacni loo diyaariyey mursaduun loo diyaariyey ee dhufayska loo geliyey liljihaadi jihaadka kuwaa loo diyaariyey dhufayska loo geliyey weeye ee imaamku u cayinay murtaziqa baa la yidhio dee waa nimankaa diintii ilaahay difaacaye maalkaa ilaahay uu keenana risiqa ka doonaya iyago kuwa mutadawiciinta ah ayaa iyagoo ka baxayo zekada iyo meelahaasaa laga siinayo fayga waxba laga siin maayo taaniguna wuxuu leeyahay mee masaalixda ayuunbaa iyadana la gelinayaa fayadacu limaamu diiwaanan fayadacu limaamu lahum kuwa murtasiqada ah ee risiqdoonka ah ee jihaadka ku jira kuwa wuxuu yeelayaa diiwaanan dafter iyo buug buu u yeeli macnaha lagu qoro magacyaalkoodii mid waliba inta uu qaato wayansib likulli qabiilatin aw jamaacatin cariifan waxaanuu u oogi uu yeelayaa qabiilo la arko oo qoladaa markaa ciidankaa ka mid a ama jamaaco kasta cariifan buu u yeeli mid horjooge ah horjooge ayuu u yeelayaa ama yacni caaqilbadhe ama kaawu odaygaadhe mid madaxa ayuu u yeelayaa waxaa rasuulku xadiisu ku lahaa kuwa cuqaasha amaba yacni horjoogayaashaasi waxay dadku u baahan yihiin weeye laakiin kuwa curafada ahi waa fi naar buu yidhi ahlunaar weeye waana waxay dadku u baahan yihiin waayo mar walba jawr iyo xumaan iyo wuxuun bay ka shaqaynayaan kaa qolo walba wuxuu yeelaya cariifka yacni kaa horjoogaha ama caaqilbadhe haddaad doonto qaswat hawaasin baa rasuulku irjicuu xataa as'alakum curafaakum waar aan idin weydiiyo bal kuwii horjoogayaashiina iska noqda buu yidhi toban kastana wuxuu sameeyey mid horjoogo ah markaa mid waliba intiisa uu horjooga u yahay wayabxasu wuu baadhayaa dabeed imaamkii can xaali kulli waaxidin mid kasta oo ciidankaa ka mida xaaladiisa wa ciyaalihi iyo ciyaalkiisa iyo ciduu nafaqaynayo iyo wamaa yakfiihim waxa ku filan fa yucdihi wuxuu sii kifaayatahum waxa ku filan buu siinayaa nafaqo iyo aradbeel iyo waxay u baahan yihiin si ay dee jihaadka ugu faaruqaan ayuu u yeelaya u siinaya wa yuqadimu wuxuu horumarinayaa haddaba fii ihbaati lismi magaca sugidiisa iyo walicdaai siintaba qurayshan buu horumarin وهم أيه قريشي ولد النضر بن كنانة وي ويقدم منهم وحن كرم بني هاشم ومطلب ثم بني عبد ثم عبد الشمس ثم النوفل ثم عبد العزى ثم صاير البطون هدنا الشريبات انت وذيك الأقرب فالأقرب مدمد كوغد وياي إلى رسول الله رسولك إلهي ثم الأنصار ثم صاير العرب ثم العجم وحولي يا شيخهم marka masalan diiwaanka lagu qorayo fii ihbaatil ismi marka diiwaanka lagu sugayo waxa lagu hormarin ee magaca diiwaanka la gelinayo walicdaa iyo marka wax la siinayaba qurayshan quraysh ayaa loogu horumarinayaa buuli oo dee waa qoladii rasuulka dhashay markaana waxa weeye waa kuwuu dhalay annadar binu kinaana oo rasuulka awowiyaashiisii ka mid a waxa markaa weliba nadar binu kinaanana quraysh ayaa loogu soo hormarinayaa waxa leeyahy wuxuu ugu hormarinayaa banu hashim haddana wuxuu ku xigsiin banilmualib ayuu ku xigsiinayaa haddana wuxuu ku xigsiinayaa cabdishams oo ay dee hashim xagga aabba ka walaalahaayeen haddana bani nawfal ayuu haddana ku xigsiinayaa oo hashim ayuu xagga aabba isaguna kala walaalaha uma cabdilcuzaa cabdilcuza ayuu dabeetee reer bani cabdilcuza ayuu ku xogsiino waa qoladii khadiija uma saayir lbutuun haddana jiribada intoodii kale ayuu kusoo xigsanaya alaqrab falaqrab ilaa rasuulilahi midba midku rasuulka ilaahay uga dhow yahay uma alansaar qoladaa ansaar la yidhaahdo reer madiina uma ansaar dabe saayir lcarab haddana uma alcajam qoladaa kaleena iyaguna carabta ahayn ayuunbaa kusoo xig walaa yuhbitu sugi maayo fi diiwaani diiwaanka acmaa midi dhala walaa zaminan iyo mid laxaadla walaa man laa yasluxu lilqasw iyo midaan u suubamin dagaal waxau sheekhu leeyahay diiwaanka lagu sugi maayo macnaha ka diiwaanka lagu sugayo mardiqada waa dee ninka muslimka ah ee baaliqa caaqilka xorkee wax arkaya ee dagaalka karaye yaqaana ayuunbaa diiwaankaa la gelinaya o halkaa wax laga siinaya daba wuxuu leeyahy diiwaanka lagu sugi maayo qof indhala zamin mid ahoo la xaadla walaama laa yasluxu lilqaswi mid aan isna dagaalka u suubamin markaa cadfu lcaam cala alkhaas weeye caamkani kaan dagaalka u suubamin kuwaasoo dhami waa soo gelaya mid lugiya gacmuhuba go-an yihiin mid aan ka cibo karaynin dee muxuu dagaal ka tari waxaasoo dhan wuxuu leeyahay markaa diiwaankana gelin maayo walow marida bacduhum barhkood haddaba hadday xanuunsadaan ow junna ama u waashaba warujiya laana rajaynaya zawaaluhu inuu ka zuulo ucdiya waa la siin ee fain lam yurja haddaan la rajaynaynin faladharu annahu yucdaa waa la siin wakadaa zawjatu iyo wa awlaaduuna waa la mid idaa maata hadduu dhinto oo fatucda zawjatu waa la siin haweedii xataa tankixa intay ka guursanayso walawlaadu carruurtiina waa la siin xataa yastakiluu inta ay taladooda ay ka goosanayaan ay ka meel marayaan waxau leeyahy sheekhu hadduu xanuunsado kuwa ciidanka ee diiwaanka ku sugan baa barhkood baa xanuunsaday ama u yar dawkhayba u waashay warujiya zawaaluhu xanuunka iyo waalidaana waa la rajaynaya inay ka suulayso ucdiya waa la siin sidii kii fayoobaayoo kale ayaa la siin maxaa yeelay dee insaanku waa wax ku soo darriyey inuu xanuunsado iyo inuu yar dawaqa iyo waa waxa laga yaaba inay ku yimaadaan dee haddii la yidhaahdo qofkii intay uu yar axwaaloobay haddii la yidhaahdo ha laga gooyo dadku dee jihaadkii way iskaga jeesanayaayo waxyaalo kale kasab kaleu iska doonanayaa fain lam yurja haddaba haddaan la rajaynin zawaalkiisa ninkii xanuunka hayaa ka bogsiyey bogsigiisa waa la siin isnaa isagana waa la siinayaa si aan dee nin waliba aan u odhanin meeshan haddii aad yar xanuunsato ama wax ku dhacaan idna xugsin maysa iska carsaan u odhanin markaa laakiin magaciisa ayuunbaa laga saarayba diiwaanka waxoogay unbaa loo dhiibaya wakadaa saasoo kale ayaa tucdaa zawjatuhu wa awlaaduhu xaaskiisa iyo carrurtiisana waa la siin ilaa maanta hadduu dhinto intuu nasiibkiisii qaatay dabeed hadduu dhinto waa la siin isna si aanay dee qofku aanu odhanin ciyaalkaa dayacmaya dabada aanu odhanin onu dagaalka dee dabada uga soo meermerin markaa fatucda zawjatu zawjadii haweenaydii waa la siin xataa tankixa ilaa intay nin kale ka guursanayso waa la siin wal awlaad xataa yastakilu awlaadu intay ka kaaftoomayaan ee ama kasab ama wax kale ay ku kaaftoomayaan iyagana waa la siinayaayo biilkaas waa u soconaya halkaasi waa bisilkii weeye qoladan iminka gaalo uu ku hadhay fain fadalad hadday dheeraato alakmaasu khumsyaalka alarbacatu ee afartii can xaajaati lmurtasiqati hadday ka dheeraato wasica calayhim ayagun baa loo qaymin calaa qadri muunatihim qarashkooda qadarkiisa wala soco annahu yajuusu waxa bannaan an yusrafa bacduhu in loo ilo fii islaaxi huquuri fangoraha hagaajintooda wasilaaxi iyo hubka walkuraaci iyo fardaha yacni in lagu hagaajiya way iska bannaan tahay waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay ka dheeraato fain fadalad hadday ka dheeraato alkhmasul arbacatu an xaaja can xaajaati almurtasiqa nimankaa ciidanka ah haddii baahidoodii ay ka dheeraadaan afartii khumus wax wasica calayhim waxaa ka dheerday iyagun baa loo qiimin calaa qadri mu'natihim qarashkoodaas siduu yahay qadarkiisa ayuunbaa loogu qaymin waxaas xaqoodii weeye meel kale laga marin maayo iyagun ha lagu celiyo sidii dhaxalkii raddiga lagu samaynaye oo kale iyagun ha lagu celiyo walasax qowlka asaxina waxa weeye annahu yajuusu inay bannaan tahay an yusrafa bacduhu waxaa ka soo dheeraaday barhkii in loo iilo fii islaaxi fuquur fangoraha hagaajintooda wasilaa xubka walkuraaciyo fardaha yacni farda kusoo iibintood in loo iilo kuraacu waa fardihii in loo iilo way iska bannaan tahay waxaa ka soo dheeraaday haadaa xukunkaa aan soo marnay xukmu manquulilfay-i fayga kiisii manquulkaa xukunkiisi wey faama caqaaru kiisii maguurtada ahaa falmadhabaanu yujcalu waqfan baa laga yeeli wa tuqsamu khallatu faa'iidadiisana haakadaa saasoo kale ayaa loo qaybin waxau leeyahay sheekhu xukunkaa aan soo marnay waa xukmu manquulilfay fayga kiisii manquulka ahaayee la qaadayey weeye ama caqaaruhu kii ma guurtaysa ama dhul ahaa ama dhis ahaa ee la qabsaday falmadhabu annahu yujcalu waqfan waqaf baa laga yeelayaa wa tuqsamu qullatu wixii waqafka ka soo baxana kadaalika saasoo kalunbaa loo qaybin sidii loo qaybinayey khumusna masaalixdunbaa loo iilayaa iyo dawilqurbaha iyo taamiyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka arbacatu akhamaaskana murtasiqadaa loo yeeli si aynu horu soo marnay kadalika saasoo kale ayuun baa loo qaybi faslun fi lghaniimati wamaa yatbacuhaa halkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu haniimadii iyo wixii raaciyey alghaniimatu haniimadu maalun maal weeye xasala min kufaarin gaalo ka soo xasilay biqitaalin dagaal iyo wayjaafin col iyo fardo lagu kiciyey fa yuqadamu minhu waxaa laga hormarin asalabu furashadii oo lilqaatili qaatilka u sugnaaday wa huwa salabkaasina hiyaabulqatiili ka la dilay maryihiisii weeye waalkhufu khufkii weeye waaraanu raankii weeye waalaatulxarbi iyo dagaalka alaabtiisii ka dircin wa diraci iyo wa silaaxin hubkii iyo wa markubin wuxuu fuushanaa wa sarjin koorihii wa lijaamin xakamihii wakadaa siwaarun wixii gacanta lagu xidhanayay waa la mid wa mandiqatun iyo shakadii ama wixii dhexda lagu xidhanayay wa khaatimun macahu intaasoo macalkhaa iyo fargal iyo waxaasoo dhan oo la jira wa nafaqatun iyo nafaqo macahu isaga la jirta wa janiibatun iyo daaba ama farad tuqaadu macahu la jirkiisa la hogaamin filadari haddaan qabanno laa xaqiibatun shandadii ayadana mashduudatun cala alfarasi lagu xidhay cala almadhabi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu shayga khaniimada la yidhaahdaa waa maal ka soo xaasilay gaalo oo aynu kaga soo maroojinnay biqitaalin waijaafin waa qitaal dagaal lagu qaaday waijaafin iyo farda iyo geel iyo wax lagu kiciyey laga soo qaaday iminka dee fardiyo geela laguma dagaalame dabaabaada iyo diyaarada laga soo qaaday wey fayuqadimu fayuqadamu minhu waxaa la horumarin markaa waxaa haniimada ah asalabu furkii oo lilqaatili u sugnaaday wixii ninkaasi uxinaaye furashadiisi ahaa waxaa yeelanaya ninkii qaatilkaayo asalka haniimada marka hore laga bixinaya man qatala qatiilan falahu salabuhu hadiis saxiixa qofka yani qof dila wuxuu leeyahay furkiisa wuxuu sitay inuu qaato ayuu leeyahy abaa alxa iyo waxaa lihi maalintii khaybare labaatan buu dilay waxaa la waxay siteenna isaga ayuunbaa qaatay wa huwa haddaba salabka salab haddaad doonaysa hiyaabulqatiili waa ninkaa la dilay maryuhu xidhnaa waalkufi qufku gashanaa waraan raanku waxa weeye isna waa kuf dheer oo aan isagu cidhib lahayn ee intaa kubka un la geliyo ayaa raanka la yidhaahdaa waalaatulxarbi iyo dagaalka aaladihiisi iyo alaabtiisii ka dircin diricuna waa bahalkaa dee wada biro ahaayee la geshanayey ee laysaga dhigayey markaa leebkii wixii la mid a wa silaaxin iyo hubkii markaa diracu inaanu silaax ahayn ayuu halkaa inaga fahansiinayaa wa markuubin iyo wuxuu fuushanaa ayaa iyaguna noqonaya salabkii wa sarjin koorihii walijaamin xakamihii wakadaa siwaarun wixii isagu xidhnaayo masalan dee hadduu masalan gacanta wax ku xidhan yahay sida saacad iyo dee hadduu shuuliyeeyo uu xidhnaa wa mandiqatun mandiqa mandiqana waxa weeye waa waxaa dhexda lagu xidha ama shakada ama beel badheh baa maryahayo la gashado waxaatamuna iyo fargashigii wa nafaqatun macahu iyo waxoogaygii nafaqadii iyo masaariiftii uu watay ee isaga markaa jeebadaha ugu jirtay wa janiibatun tuqaadu macahu janiiba waxa weeyaan faras ama daabo masalan ninku la socotaa oo masalan haddii tan laga waxyeeleeyo uu tan kale u degayuu fuulayo ayaa janiibada la yidhaha tuqaadu macahu fil adhari ama ha ka horaysa ama ha ka dambayso hayna inuu fuulo markuu u baahdo ama isagu hawada ama cid kasta ha wadee waxaasi waa wax isaga la xidhiidhsan oo gacantiisa ku hoos jira laa xaqiibatun xaqiiba maya xaqiiba ayadu waa shandad ama waxa waa weelkaa lagu guranayo un alaabta ee awrka la saaranaya ama masalan dee faraskii waxa ay beriga hawla saari jireen waa shandadiisii undhe adugu mashduudatu cala alfarasi cala almadhabi haddaan qabanaa iyada lagu xidhay dee maryihiisii iyo wixiisii midna kama mid aha dariiqa labaadna wuxuu leeyahay maye waxay la mid noqonaysaa uun sida janiibadaas umay la mid noqon wainamaa yastaxiqu haddaba qofku wuxuu ku mutaa birukuubi kararin isagoo khatar fuula yakfii bihi uu ku kaafiye shara kaafilin gaal sharkii fii xaali lxarbi xilliga dagaalka falow ramaa min xisnin haddaba hadduu dhufays yarun ka soo toogto aw min asafi ayuu ka soo toogto aw qatala nayman isagoo hurda ayuu dilay aw asiiran ama isagoo la qafashay aw qatalahu ama wuu dilay waqad inhazama alkufaar iyagoo gaaladii jirtay falaa salaba ninkaas salab markaa ma yeelanayo waxa uu leeyahay sheekhu salabkaa haddaba waxaa lagu mutaa wa inamaa yastaxiqu wuxuu qofka ku mutaa birukuubi qarar qofkaasoo fuulo oo la yimaada dee qarar iyo dakade iyo wax khatari ku jirto qofka oo la yimaaduu ku mutaa yakfii bihi qararkaa la imaatinkiisana uu ku kaafiyo shara kaafirin gaal sharkii fii xaali lxarbi weliba xaaladdii dagaalka eeg waxaa shardi ah waa saddex qeyb waa inuu hortu qarar iyo kada iyo ninkani uu khatar u badheeraa isla markaa waa inuu qararkaa iyo yani khatartaa uu la yimid daraaddeed gaal waa inuu sharkiisa ku kaafiyaa xaaladaasina way xaaladda dagaalka ay tahay haddaba wuxuu inoo keenay muxtarasadkii wuxu uhi falow ramaa min xisnin iyagoo dhufaysay iskaga soo jirin buu kaga baabsiiyey aw min asafi ama isagoo safiga ku jirin buu la helay aw qatala nayman isagoo hurdo ayuu dilay aw asiran ama isagoo laqafaasho halkan lagu xidhay aw qatala waqad inhazama alkufaar gaaladii oo dabada jeedisay buu meelahaa ka helay falaa salaba lahu wax furashaa ma laha maxaa yeelay salafkan waxa lagu siinaya dee khatartan iyo dhibtan uu qofku gelayo ninkina wax dhib uu galay oo uu dadkan dheer yahay ma jirto wa kifaayatu sharihi haddaba sharkiisa kufilaanshihiisu maxaynu nidhi yakfii bihi shara kaafirin uu ku kaafiyey wa kifaayatu sharihi sharkiisa kaafiyadiisuna waxa weeye an yuziila wa in yuzuliya imtinaacahu yani istifaacidiisa waa inu suuliya bian yafqa'a waa inuu tiraa caynihii labadiisa indhood aw yaqadaca yadayhi warijlayhi ama waa inuu labada lugood iyo labada gacmoodba ka jaraa wakadaa low asraw hadduu qafaashana waa kulamin aw qadaca yadayhi hadduu gooyo gacmaha aw rijlayhi biladhari ama uu labada lugoodun ka jaray waxa uu leeyahay sheekhu sharkiisa kaafiyadiisu waxa weeye salabka lagu mudanayaa dee waa inuu ninkan imtinaaciisii iyo istifaaciisii iyo dagaalku jirkiisii waa inuu meesha ka suu ka suuliyaa oo ay waddo bannaan noqotaa meeshiisi waa maxay waa inuu labada indhoodba intuu ka rido uu degemsadaayo halkaa yuurursadaa aw yaqdaca yadayhi warijlay ama lugaha iyo gacmahaba uu israaciyaa wakadaa low asra hadduu soo qafaashana waa kulmay aw qadaca yadayhi ama lu labada lugood ka jaro labada gacmood yadayhi ow rijlay ama labada lugood sidaas hare haddaan qabanno marka intaa hadduu mid ka mida ku sameeyo wuu mudanayaa salabkiisa iyo furashadiisa wuu mudanaya walaa yukhamasu isaga khumus laga saari maayo asalabu cala almashhuuri khumus laga saari maayo salabka calamashhuuri haddaan qabanno ee marka u horeysaba isaga inta la saaro ayaa dabeedna la siinayaa ninkaa leh ayaa la siinaya isaga wax khumusoo laga saaraya ma jiro wa bacda salabi intii salabkaa laga bixiyey tukhraju waxa la bixin mu'natulxifdi ilaalinta muanteeda iyo wanaqli soo raridii iyo wakayrihima uma yukhamisu dabeedna imaamku albaaqi shan meelood ayuu ka dhigay fakhumusuhu liahli khumusi lfay fayga khumuskiisa ciddi eelkayd baa qaadanaysa wa yuqasimu kamaa sabaqa sidii inoo soo hormarayna wuu u qaybin waxa uu leeyahay sheekhu khumum intii salabkii laga bixiyey shaygii qaniimada ahaa tukhraju waxaa kaloo la bixin mu'nat alxifdi wanaqli xoolaha ilaalintoodii haddii waashmaan loo sameeyo la ilaalinayay naqli haddii xamaal iyo rayd lagu soo sameeyey qarashkii ku baxay iyo wakayrima wixii kale qarashee ku baxay ayaa laga bixinayaa uma yukhamasu lbaaqi dabeedna baaqigii ayaa shan qaybood laga dhigayaa shan qaybood marka laga dhiga afar halkaasaa la dhigi ka soo hadhay baa shan meelood laga dhigaya fakhumusu liahli khumusi lfay shan meelood marka loo qaybiyo afa shan meelood marka loo qaybiyaa meesha shanaad ba shan meelood loo sii qaybinaya sii fayga marka waxa yeelanaya khumuska qaniimadana dadkii fayga lahaa khumuskiisa oo ay ka mid yihiin masaarixda muslimiinta iyo banu hashim banu mualib iyo agoomihii masaakiintii iyo ibnu sabiilkii shantii halkaas yeelanaya ayaa y yuqasimu wuxuanu u qaybinayaa kamaa sabaqa sida inoo soo hormaray walasaxu asaxa way ana nafla ziyaadada iyo dheeraadku yakuunu min khumusi lkhumus ayuu ka mid noqon almursadi ee loogu talagalay lilmasaalixi in nafala haddii uu yeelay nafalka mima sayuqnamu waxaa la qaniimaysan doona fii hada alqitaali dagaalkan dhexdiisa wayajuusu waxa banaa an yunafila inuu nafalka iyo dheeraadka yeelo min maali lmasaalix masaalixda maalkeeda alxaasili cindahu eegtiisa xaasishay wanafaluna ziyaadatu waa ziyaado yashtariduha alimaamu imaamku uu shardin aw ilamiiru liman yafcalu cidda samaysa maa fiihi waxa maa fiihi waxay ku sugan tahay nikaayatun waxyeelo nikaayatulkufaari gaalada waxyeeladeedu wayajtahidu fii qadrihi qadarkiisana imaamku isaga ayaa ku dadaalaya waxa uu leeyahay sheekhu asax waxa weeye nafal iyo ziyaadada masalan dadku waxbay wada lahaayeen waxa way wada qaybsanayeen ziyaadada masalan dadka qaarkood la siiyo ee qorigoodii looga dheereeyo yakuunu min khumusi lkhumus khumuska khumuskiisa ayuu noqonayaa waxaan idhi marka shan qaybood loo qaybiyo marka hore qaniimadii meesha shanaad baa shan loo sii qaybinayaa meel ka mida masaalixda ayaa loo iilayaa markaa ziyaadadaa waxaa laga bixin min khumusi lkhumus khumuska khumuskiisa almursadi ee loogu talagalay lilmasaalixi masaaliixda loogu talagalay wa in nafala hadduu nafalka iyo ziyaadadaa yeelay mima sayuqnan fii hada alqitaal hadduu marka horeba yidhi yacni ninka waxaa iyo waxaa sameeye ninka gaalo si fiican u laaya ninka halkaa qalcaddaa ninka furta ninka ninkaa madaxdaa soo dila waxoogaygaa dheeraadkaa buu leeyihi waxaa dheeraadkaa laga siinaya anu waxaynu soo qaniimaysano ayuu yihi mima sayuqnan fii hada alqitaal ويجuز وxa bnaa an yunafila min maali masaalix اxaasili cindahu maal masaalixdu ay leedahay oo agtiisa yaala inuu dheeraadkaa ka siiyaana way banaan tahay wanafalu hadaba nafalkuna ziyaadatun waa dheeraad sahmigii haniimada ka dheeraad ah yashtariduha اlimaamu imaamka ayaa u shardina wilamiiru ama ninkaa ciidanka wata ayaa niman u shardinaya yafcalu samaynaya maa fiihi nikaayat lilkufaar wax gaalada waxyeelo ay ugu jirto ninka sameeye ayuu leeyahy waxoogay dheeraada buu leeyahy boqolku markaa waa ziyaadaya dheeraadu imaamka ama amiirku u shardinayo liman yafcalu cidda samaynaysa maa fiihi waxay ku sugan tahay nikaayatun lilkufaar gaalada waxyeelo iyo dhaawac culus wuxuu ugu sugan yahay cidda samaysa waa dheeraada u shardinayo wayajtahidu fii qadrihi kaa shardinayaana qadarkiisa isaga ayaa ku dadaalaya oo kolba intay la noqoto ayuu dheeraadkaana ka dhigaya arbacatu ee afarta caqaaruhaa maguurteedii wa manquuluhaa waxeeda manquulkee la raaba lilkhaanimiina kuwii khanimaystay ayay sugnaad wahum khaanimiintaasina man mid weeye xadara alwaqcata dhacdada xaadiray oo joogay biniyati alqitaali dagaal niyadiina ku xaadiray way lam yuqaatil yaanu dagaalaminbe walaa shay-a waxba uma sugnaanin liman mid xadara xaadiray bacda inqidaa'i alqitaali dagaalkii intuu go-ay dabadeed ka xaadiree yimi waxba ma laha wa fii maa qabla xiyaazati ilmaali maalka koobidiisa iyo helidiisa wixii ka horeeyey ka xaadiray wejhun wej ayaa ku sugan waxaynu soo haynay khaniimada sidii loo qaybinayey khaniimada waxau inoo soo tilmaamay in marka u horeyso salabka laga bixinayo inta soo hadhay ayaa shan qaybood loo dhigaya qayb waxaa la siinayaa dadkii fayga khumuskiisa la siin jiray afarta khumus ee kale soo hadhay wuxuuna yidhi caqaarkeeda keeda maguurtadaa sida daariyo wixii la mid ahaa iyo keedii manquulka ahaaba lilkhaanimiina dadkii soo khaniimaystay ayaa iska leh wahum khaanimiintaasina waxa weeye man xadara alwaqca waa qofkii dhacdadaa ka xaadiray ee ka qayb galay biniyati alqitaali dagaal niyadiina ku xaadiray ee kaga qayb galay dagaalka iyo dhacdada way lam yuqaatiluu walow yaanu dagaalaminbe e ciddii halkaa ka biniyati alqitaali ku tagtay goobtaa dagaalku ka dhacayey ayaa iska leh abubakar iyo cumar ayaa waxa lay inama alkhaniimatu liman shahida alwaqca dhacdadaa ciddii xaadirtay ayay u sugnaatay khaniimadu saxaabada cid kalena kumay khilaafin ujeeddaduna dee waa inuu qofku jihaadkaa u diyaargaroobo meeshaa uu tago haddaba walaa shay-a liman xadara bacda inqidaa'i lqitaali wuxuu idhi waxba ma laha cidda meesha goobtii tagtay dagaalku ka dhacayay intii dagaalkiiba u dhammaaday isagoo dagaalkiiba dhammaaday meeshii lagu dagaalamayay qofka tegey isagoo khaniimadii waxba kuma yeelanayo maxayla waqcadii baanu da isagu xaadirin haddaba wa fii maa qabla xiyaazati ilmaal hadduu qofku xaadiro intii dagaalkii dhammaaday laakiin qabla xiyaazati ilmaal maalkii khaniimadaha intaan la ururin een la koobin een lagu guulaysanin een weli lasoo ururinin ayuu tegey dagaalkii oo jeestay laakiin aan maalkii khaniimadii lasoo ururin buu tegey wejhun baa ku sugan leh hala siiyo maxaa yeelay dee wixii qabsashadiisi iyo istiilaagii oon dhammaystirmin buu qofkani yimi walow gaaladiiba dabada ha jeediya maalkii oon gacanta lagu dhigin hadduu isa soo taagay ninka khaniimada waxaa laga siiye buu leeyahay qowlkaa horena wuxuu leeyahay mar haddii dagaalkii oo dhammaaday uu qofkaasiimi ama maalkii ha low riixiyo se ha lagu sameeyo ama yaan lagu samaynini waxba kumale qofkaasi walow maata hadduu dhinto bacduhum barhkood bacda inqidaa'ihi intuu dagaalkii gaay walxiyaazati iyo maalka intii la koobay ee gacanta uu soo galay faxaquhu liwaariihi wuu sugnaaday wakada bacda alinqidaa'i wa qabla alxiyaazatina waa kuna midla saxiix haddaan qabanno ee walow maata fi lqitaali hadduu ku dhinto falmadaba annahu laa shaya lahu waxba uma sugnaanin waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu dhinto bacduhum dadkii qaanimiinta ahaa ayaa qaar ka midi dhinteen bacda inqidaa'ihi waana intii dagaalkii uu go-ay ayuu dhintay walxiyaaza wa bacda alxiyaaza intii dagaalkiina go-ay maalkiina gacanta lagu dhigay ee la koobay faxaquhu xaqiisa maalkaa uu ku leeyahay liwaarisihi buu u sugnaaday kii dhexlayey macnaa ka dhaxlaya ayuunbaa leh oo uu yeelanayaa qofkaasi mar haddii uu dhintay intii dagaalkiina go-ay maalkiina gacanta lagu dhigay markaa uu xaqi waxaa uguu mulkiyey waxaana markaa yeelanaya uun waaridkiisii waa haddaynu dhaha khaniimada waxaa lagu mulkiyaa go-iddaa iyo maalkaa gacan ku dhigiddiisa qowl kale wuxuu leeyahay maya ee qaybinta la qaybiyo ama doorashada shaygaa milkintiisa la doortay ayaa lagu milkiyaa marka haddaynu qowlkaa ku soconno waxay noqonaysaa faxaquhu ay xaqu tamalukihi shaygaa khaniimada tama milkideeda xaqiisaasoo milkideedaasi liwaaritii buu sugnaaday ka dhaxlaya wakadaa waxaa la mida isna waaridkiisu uu qaadanayaa hadduu dhinto bada bacda alinqidaa'i intii dagaalkii go-ay wa qabla alxiyaazati fi lasax maalkiina aan gacanta lagu dhihin qaniimada aha dagaalkiina uu dhammaaday hadduu dhinto isagana yani waaridkiisii un baa la siinaya qaniimada inqidaagaasaa lagu milkiyaa walow maata fi lqitaali hadduu dagaalka dhexdiisa ku dhinto falmadaba annahu laa shaya lahu waxba ma laha wuxuu leeyahay markaa ma jirto waladharu adhar waxa weeye ana alajiira kii loo soo kiraystay lisiyaasati dawaabi daabooyinka wadwadidooda iyo wa xifdi amticati alaabta ilaalinteeda iyo wataajira kii taajirka walmuxtarifa iyo kii xirfaysanaya yusaamu lahu sahmi iyo qeyb qori ayaa la siin laa qaatano markay dagaalamaan waxau leeyahi sheekhu qofkii loo soo kiraystay lisiyaasati dawaabi daabooyinka iyo fardaha iyo waxaa lagu dagaalamayo maamulidooda ile siyaasadu waa maamulid iyo kala hagaajinuune daabooyinka iyo waxaasunbaa loo soo kaxaystay inuu ilaaliyo oo u yar mayraciyo wa xifdi ilamticati alaabta iyo waxay dadku sitaanna inuu ilaaliyo ayaa loo soo kaxaystay oo loo soo kiraystay marka horeba wataajir wa ana taajir qofkii taajirka ahaa ee isagu iska tijaaraysanayey walmuxtarif iyo kii xirfadda isagu tijaarada waa kaa baycamsarka wadaa muxtarifkuna waa kaa gacanta ku shaqaysta sia dawaarle iyo nijaar iyo wax noocaas yushamu low idaa qaatalu sahmia iyo qori ayaa la siinaya hadday dagaalamaan oo dee waqcaddiina waa ka qayb galeen dagaalkiina waa ka qayb qaateen markaa waa la siinaya ayagoo masalan dee isagaba socda xirfe iyo tijaaro iyo bay dagaalkii ka qayb galeen way leeyihiin sahmigooda waliraajili kii lugaynayay sahmun ayaa u sugnaaday walilfaarisina halaaatun saddex sahmi ayaa u sugnaaday walaa yucdaa ilaa lifarasin waaxidin faras keli ah ayuun baana wax lagu siinayaa carabiyan kaana faraskaasi haya aw hayrahu haya laa libaciirin iyo wakayrihi waxba lagu siin maayo walaa yucdaa lifarasin ajcafa faras weyda waxba lagu siin maayo iyo wamaa shay laa hanaa'a fiihi aan wax nafciya lahayn wa fii qowlin yucdaa waa la siin in lam yuclam haddaan la ogeyn nahyulamiiri amiirka oo diiday can ixdaarihi goobta keenideeda haddii aanay jirin waa la siinayaa buu leeyahy waxau sheeku leeyahay haddaba sidii loo qaybsanayay kii raajilkaa isagu lugeynaya fentariga ahaa sahmi buu qaadanayaa haniimadii kii fariskaa isaguna tignikada ee berigaa dee tignikadu fardahaas umay hayanin alaaatun saddex sahmi ayuu leeyahay oo sahmina isagaa lagu siinayaa faraskaana laba sahmi ayaa lagu siinayaa oo siday dee bukhaari ay soo wariyeen ayaa saa ku sugan walaa yucdaa ilaa lifarasin waaxidin faras keliya ayuuman wax lagu siinaya ninku hadduu dhowr faras wato faras keliya ayuunbaa wax lagu siinayaa carabiyan kaana wakayruhu faraskaasi ama mid carabi ahaado ama mid kale ha ahaado laa libaciirin wakayrihi awrkii iyo wixii lamisa baqashii iyo dameerkii iyo maroodigii iyo waxaa lagu siin maayo maxaa yeelay sidaa ay farduhu dagaalka ugu suubamaan ee markaa ordida iyo ku celinta iyo nooca uguma suubamaan waxyaalahan kale waana sida ilaahay dee beryaha hore u cabirayey waacidu lahum istatactu min quwati wa min ribaai alkhayli ayuu ilahay jire famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab markaa faraskaasina dee waa inuu faras markaa wax tara yahay walaa yucdaa ilaa walaa yucdaa lifarasin ajcaf lagu siin maayo buu hi ninkee la yimi meeshaa faras weyd ah oo isagii lafdiisa in loo ilaalinayo iska daa wax lagu taro oo wamaa laa hanaa'a fiihi waxaan nafci ku jirin mid gaboobay iyo mid xanuunsanaya iyo ka la yimi isagana waxba lagu siin maayo wa fii qowlin yucdaa in lam yuclam nahyulamiiri can ixdaarihi qowlkani wuxuu leeyahay war maya waa la siinayaa haddii aanu la ogeyn inuu amiirku nahiyey haddii amiirku nahiyu idhahda iyo aan faras weyne iyo mid aan waxtar lahayn meesha aan la soo xaadirin hadduu sidaa yidhi u nahiyey waxba lagu siin maayo laakiin haddaanu nahiyin dee ninkii wuxuu haystay ayuunbuu la yimi dee waxa lagu siiye buu leeyahay waalcabdu addoonkii wasabiyu iyo sabigii waalmar'atu haweenaydii wadimiyu idaa xadaruu markay xaadiraan falom waxaa u sugnaaday alradku waxoogay baa u sugnaaday wahuwa radkuna duuna sahmin sahmi wax ka hooseey weynu yajtahidulimaamu ayaa fii qadri qadarihi ku dadaalaya wa maxaluhuna alakmaas alarbacatu wey filahari haddaan qabano qultu waxaan haddaana waawey innamaa yurdaku lidimiyin ayaa rudaq la siiyaa xadara bilaa ujratin soo xadiray wa biidni limaami iyo imaamka inankiisa ku soo xadiray cala saxiix haddaan qabanno wallahu aclam wuxuu yidhi sheekhu addoonka iyo sabigii ilmihii yaraa kii majnuunka ahaayee waa la haweenaydii kii dimiga ahaayee inaga dhex shaqaysanaya gaalka idaa xadaruu markay waqcaddi iyo dagaalkii ka qayb qaataan ay xaadiraan falahum aradku waxay leeyihiin radki bay leeyihiin radki na waxa weeye waa wax yar baa la yidhaha horta aslikeeda luqahaan waa alcaطaa alqaliil waa wax yaroo la ysa siiyo sharci ahaanna waa shay-un duuna sahmin ninka tignikadii wuxuu qaadanayay ee isagu kaamilka ahi waxoogay ka hooseeyo weeye yajtahidu limaamu fii qadrihi imaamka ayaana qadarkiisa ku dadaalaya oo ra'yigiisa isagu wuxuu u garto ayuunbuu siinayaa oo iyaga lafdooda dee wuu kala badinayaa oo kii markaa dagaalamay kuwii dagaalamay kiisii dagaalka badnaa dee kii faraska watay kii kale markaa lugeynaya baa laga fadilaya gabadhii markaa iyadu dadka dhaawacan daweynaysay dee tii kale meelaha iska orordaysay ayaa laga fadilaya markaa waxaa laga yaraynaya un sahmi waa meelahay odhan jireen culimmadu shan shan lama gaadhsiiyo ayuu ka mid yahay kani oo rudaq sahmi muqadara lama gaadhsiiyo weeyaanoo kanaa ka mid a afarta kalena iyaguna way inoo iman doonaan oo mid wuxuu inoogu iman doonaa nikaaxa dhexdiisa waa mutca meher lama gaadhsiiyo waxoogaygaa islaanta haweenayda loo dhiibaya marka la furo meherkuunbaa laga yar nusqaamiyaa midna waxa weeye xagga jaraxada oo waa xukumo sahmi lama gaadhsiiyo xukumo arshi muqadara lama gaadhsiiyo oo wixii dee muqadara ee sharcigu qadaray iyo waxoogaa